horta caqabadaha qaar waa wax soo jiitamayey oo waa is-afgarasho waagii madaxda kala duwan ee kuwa federaalka iyo kuwa gobollada tii haddii markii ugu dambaysay may la is-afgartayna waxaa jira caqabado iska technicala kow sida doorashada loo qabanayo meelaha lagu qabanayo wakhtiga uu ra-iisul wasaare rooble cayimay uu qabsaday oo runtii aad iyo aad iyo aad u gaabno oon anigu isleeyahay innaba wakhtigeeda laguma fulin karo iyo inu goobihii lagu qaban lahaa ma laba goobood baa lagu qabtaa ma hal goobood baa lagu qabtaa ma boqol iyo hal qof ayaa soo doorta ma konton iyo koobaa soo doorta arrimahaasaa horta hadda technicala wixii siyaasiga ahaa ee guud in laga heshiyaad moodaa
sidaan la soconno isla shirkaasi kii mey lasoo gabagabeeyey afisiyone warmutiyeedkii lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in muddo lixdan casha gudahooda lagu qabto doorashada wax ka beddelka iyo reviewga xubnihii guddiga doodii ka dhashayna waxay qaadatay ilaa labaatan beri marka sidee laisku waafajinayaa marka markii ugu horreysay arrimaha soo baxeen dhowr waraysi baan bixiyey waxyaabahan aad uga nuuxnuuxsaday waxaa ka mid ahaa marka aad qorshe dejinayso maalin go'an inaad qabsato way khaldan tahay waxaa usually la qabsadaa waxa la yidhaahdo minimum and maximum meesha ugu dhow eed shaqada ku qaban karto iyo meesha ugu fog waayo waxyaaba badan baa isbedeli kara saaad adiguba sheegtay xagga lagu odhan lahaa lixdan beri ayaan ku soo afjaraynaa hawsha intaa la eg iyo culayska iyo soomaaliyoo taqaano waxaa ka fiicnaan lahayd ra-iisul wasaaruhu inuu yidhaahdo ugu yaraan lixdan beri ayaan ku soo afjarayaa uga badnaana lix bilood boqoliyo siddeetan maalmood caynkaas oo intan dhexda ah ay kuu noqoto afeef afeeftii baa laga tegey hadda lixdankii maalmood waxaan u malaynayaa barowbar way tegeen haddayna kaba badnayn waa julaay toddobyolabaatankeedaan u malaynayaa bil keliya u harsan soddon beri waxna ma bilowno weli xataa gudiyadii ayaan weli la dhammaystirin martaa runtii caqabad iyagu qorshayntu ay isku geysatay ayay ahayd laakiin waxaan rajaynayaa in hadda hadduu jadwalka soo saaro loona ogolaado aniga si ay la tahay in prime ministerku wakhtiga ku darsado
warar baa soo baxaya in qaar ka mida madaxda dowlad goboleedyadu ay damacsan yihiin in mar kale ay soo gudbiyaan codsi ah in meelaha doorashooyinka lagu qabanayo labada magaalo wax laga bedelo oo hal magaalo laga dhigo maadaama shirkii lagu heshiiyey afisiyone la sheegay in laba magaalo ay sii ahaan doonaan sidee ku suurogelaysaabay kula tahay in hal magaalo horta heshiisku midna waa principle oo waa political agreement waxay hadda u bixiyeen heshiis siyaasi midna waa detailka iyo waxyaabaha ku hoos jira heshiiskaas hadday ka heshiiyeen arrimihii aad u cagkirnaa ee madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajona for example arrimihii gado uu ka soo dhowaaday xagga jubbalandna ay waxyaaba qaarkood ka heshiisay haddii extensionkii laga heshiiyey iyo kororsashadii waxay ila tahay sababaa loo abuuri karaa in laba goobood xaggii laga dhigi lahaa hal goobood laga dhigo waxaa ka mid a deeqbixiyaashii oo la deeq badan idiinma hayno maadaama wakhtigii dheeraaday lacagtii lagu howlgelin lahaa arrin ballaadhan ayaa hadda issoo dhimaysa marka ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiis waxay odhan karaan ha lanoo ogolaado hal goobood haddii laysku afgarto maadaama aanaan kharashayn marka waa dhici kartaa in hal goobood lagu soo koobo runtii kana degdeg badan kana dhaqso badan haddii walaal ay arrintu sii socoto oo haddana la isjiidjiito inta yaradee lagu heshiiyey baa kala duulid marka in inta laysku footiyo haddii xataa la yidhaahdo hal goobood magaalo madaxda ha lagu qabto waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaruhu inuu arrintaa ka aqbalo laakiin waa in arrimaha lasoo afjaraa
shaki badan baa wuxuu ka taagan yahay sida uu ku suurageli karo qoondada dumarka walaac badan baa jira in la duudsin karo xuquuqdii qoondada haweenka oo kale walaacaas makuu muuqdaa waa ii muuqdaa walaacaasna ceebteeda ummadda soomaaliyeed baa leh xataa somalilan oo doorashadeedii si fiican uga dhacday hablo aad u cadcaddaa oo u kaambeen gareeyo u ololeeya arrimaha dumarka iyo arrimaha somalilandiba doorashadii waad ogtahay oo waa ka xidhmatay waxaad ogaanaysaa dhaqankeenna soomaaliyeed in gacanta ay raggu ku hayaan ay aad u adagtay marka ballamo badan waa la ballan qaaday soddon barsanti inay gaadhayaan iyo in kale anuu ma huba laakiin in ay tii hore iyo qoondadii hore ay hadda ku soo moodeen ay ka hagaagto insha allah waa rajaynayna